فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد bismillaahi araxmaani araxiim salaamun calaykum kusoo dhowaada barnaamijka dhuwaxa waraysiyada oo wakhtigan oo kale aad kala socotaan warbaahinta islaamiga alfurqaan qodobada caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo wata hubka iyo gaadiidka oo baneeyey magaalada xarardheere ee gobolka mudug waxaad dhuuxa ku maqli doontaan qaar ka mid ah saraakiishii hogaaminaysay ciidanka oo ka waramaya sababta keentay inay isaga baxaan magaalada barnaamijka sidoo kale caawa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xiisad dagaal oo laga soo sheegayo gobolka nugaal kadib markii ay dad iska dileen askarta puntland iyo maleeshiya u hubaysan xog faahfaahsan oo qodobkaasi ku aadan ayaan dhuuxa idinkugu haynaa barnaamijka sidoo kale waxaad ku dhegaysan doontaan maqalka qaybta koowaad muuqaal ay soo saartay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan oo qayb ka ah silsilada taxanaha bakool baarlamaanka dowladda federaalka oo maanta baajiye kalfadhi ay lahaayeen ka gadaal markii uu buuxsami waaye waxaa loogu yeero kooromka iyo tirada loogu talagalay xildhibaanada degniin loo diray xildhibaanada ayaan dhuuxa idinkugu haynaa ehelada gabar yar oo maalintii shalay laga soo tuuray dabaq oo dalbanaya inay cadaalad helaan xilli ay eheladu sheegeen inay aad uga murugoodeen dhacdadaas ehelada uu ka warramaya ayaad dhuuxa ku maqli doontaan barnaamijka sidoo kale inta uu socdo waxaan idinkugu haynaa qaybta labaad codadkii laga jeediyey kulan ballaaran oo beesha gaaljecel iyo wilaayada hiiraan ku dhex maray degmada buuqa qable ee gobolkaas waaliga ugaaska beesha iyo nabaddoonno kale ayaad dhuuxa caawa ku maqli doontaan waxaa sidoo kale barnaamijka qayb ka ah warkii caalamka iyo xubintii iyo caafimaadka
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي
waa hagaag qodobadaas oo faahfaahsan ayaan goordhow idiin soo gudbi doonaa balse aan ku horumarno warkii caalamka waxaa inoo haya cabdiraxmaan beder cabdisamed cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay waxaa maanta xabsiga mandheere laga sii daayey xildhibaan maxamed abiib oo ka tirsan maamulka la baxay somalilan kaasoo waayihii dambe u xirnaa muuse biixi war qoraal ah oo ka soo baxay maxkamadda sare ee maamulka la baxay somalilan ayaa lagu sheegay in sharci darro ay tahay xaragga maxamed abiiba ayaa lagu sheegay in sharci darro ay tahay xaragga maxamed abiiba sidaas daraaddeed ay tahay in si deg deg ah xabsiga looga sii daayo taliyaha ciidamadii laalada xabsiga maamulka la baxay somalilan ayay maxkamadda ku amartay in xildhibaan maxamed dabiib yuusuf uu si deg dega uga sii daayo xabsiga war qoral lah uu maxamed dabiib soo dhigay baraha bulshada ayuuna ku sheegay inuu dib u helay xorriyaddiisa waxa uu ku xirnaanaya heed sharci darro sida uu warka u dhigay maxamed dabiib oo laga soo doortay gobolka awdal ayaa ka mid ah xildhibaanada mucaaradka ku ah muuse biixi waxaana mucaaradkaasi keentay in xabsiga la dhigo duqaymo iyo xasuuqyo ka dhacay marinka khaza ayna ku shahiideen dad badan oo shacab ah wararka ka imaanaya marinka goodoonsan ee khaza ayaa waxay ku waramayaan in ciidamada yuhuudda ee duqayn aad u xooggan oo xagga cirka ay ka geysteen isbitaalka shuhadaa ulaksa ee magaalada dirilbalaax waxaana duqayntaasi ku shahiiday dad aad u fara badan oo shacab ah halkay ku dhaawacmeen kuwo kaleo fara badan dadka duuqayntaasi ku shahiidayna waxaa ka mid ahaa haweeney saygeeda iyo canug yar oo ay dhashay sida laga soo xiganayay lawareedyo dhakhaatiira oo ku sugan shuhadaawlaksa sida laga soo xiganayay lawareedyo dhakhaatiira oo ku sugan isbitaalka shuhadaawlaksa magaalada khanyunis ee koonfurta marinka khaza ayay sidoo kale ciidanka yuhuudda ka geysteen duuqayn aad u xoogan oo ay ku shahiideen saddex ruux oo shacab ah halkay ku dhaawacmeen kuwo kale deegaanka almawaasi oo ay degan yihiin dad aad u fara badan oo barakacyaal ah ayay sidoo kale ciidanka yuhuudda ka geysteen duqin aad u xoogan waxaana duqayntaasi ku shahiiday dadaado fara badan oo shacabkaasi ka mid ah halkii ay dhaawacmeen kuwo kaloo fara badan tan iyo subixii hore ee maanta oo xadda waxay ciidamada yuhuudda duqayn aadu xooggan oo xagga cirka ay ka geysteen deegaanada kala duwan ee ghaza dadka duqaymahaasi ku shahiiday ayaana waxaa ka mid ahaa lix iyo toban ruux oo suxufiyiin ah kuwaasuu ahaa wariyaal ka soo waramaya marinka ghaza tani ayaana waxay ka dhigan tahay in ciidamada yuhuudda ee siolakac u beegsanayaan suxufiyiinta soo gudbinaya wararka la xidhiidha duqaymaha yuhuuddu ka wado marinka ghaza waxaana tirada guud ee suxufiyiinta la beegsaday tan iyo markii uu bilowday dagaalka iyo duqaymaha yuhuudda ay gaarayaan in ka badan boqol toddobaatan iyo afar suxufi kuwaasoo uu kala shaqaynayay shabakadaha wararka ee caalamka maamulka sahaynada yuhuudda ayaa duqaymo xoogan ka fuliyey gudaha dalka yemen magaalooyin ay maamulaan ururka shiiciga ee xuutiyiinta ee kaaramiya dalka yemen waxaana sida lagu soo waramaya beegsadeen garoonka diyaaradaha eraas ciise iyo dekadda weyn ee xudaydah maleeshiyaadka taageerada xooggan ka helaya xukuumadda shiicada ee iiraan waxaa dhanka kale xusin mudan in saacadii lasoo dhaafay baraha kala duwan ee internetka ay ku baahiyeen muuqaale laga soo duubay goobta uu weerarka ka dhacay waxaana ka muuqatay dab xooggan uu qabsaday hamaha keedka shidaalka ee yaalay qayb uu ka mid ah dekadda muhiimka ah maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa markaan u muuqada mid doonaya in weeraradiisa ka dhanka maleeshiyaadka xuutiyiinta uu si laba jibaaro uuna laaya dhammaan hogaamiyaasha sarsare weliba si la mid ah midii ku dhacday madaxdii ugu waaweyneed ururka isku magacaabay xisbullah oo lagu wada laayay muddo laba isbuucaah dooni ay saarnaayeen tahriibayaal ayaa ku rugmatay xeebaha dalka tunis labiyo toban qof oo tahriibayaala ayaa ku dhintay toban ruux oo kalena waa la laayahay kadib markii dooni ay la socdeen ay ku degtay xeebaha dalka tunis sargaal ka tirsan tunis iyo urarada maxalliga ayaa wakaalada wararka ee royters u sheegay in ugu yaraan labiyo toban tahriibayaal ah oo ay ku jiraan saddex xaruur ay ku dhinteen halka toban ruux oo kalan la laayahay kadib markii dooni ay la socdeen ay ku degtay xeebaha dalka tunis ee jarba taasi oo ku sii jeeday xeebaha yuruba kooxaha la socodka xuquuqul insaanka ee tunis ayaa sheegay in dadka taariibayaasha ee doonida la socday ay u dhasheen dalka tunis halka laba kalena ay yeysteen dhalashada morocco tunis ayaa wajahaysa dhibaatooyin dhanka tahriibka oo kasii daraysa waxayna noqotay barta ugu weyn ay ka bilowdaan tahriibka booliiska jarmalka ayaa baaritaano ka bilaabay guryaha taageerayaasha falastiin booliiska jarmalka ayaa wax ka badan hal mar weeraray guryaha falastiiniyiinta iyo taageerayaasha qadyadda falastiin sida ay sheegayso wakaalada wararka ee royters booliiska jarmalka waxay bilaabeen olola baaritaano ah oo ay ka mid yihiin guryo ku yaala caasimadda barliin qoraal ay soo dhigeen booliiska bartay ku leeyiin ekis ayay ku sheegeen in shan ruux looga shikasanaya inay galeen dembiye la xidhiidha taageerada qadyadda falastiin afhayeen u hadashay booliiska ayaa sheegtay in ololaha ay sii socon doonaan ayna ka qayb qaadanayaan ilaa boqol labaatan shan askari booliiska jarmalka ayaan bishii nofembar ee lasoo dhaafay ololo kan la mid ah ka bilaabay qaar ka mid ah magaalooyinka jarmalka iyagoona sheegay inay beegsanayaan xubno ka tirsan muqaawamada falastiin bilowgii dagaalka duufaanul aksa dowladda jarmalka ayaa waxay mamnuucday banaanbaxyada lagu taageeraya reer khaza oo ay ku socdaan duqiimaha aan kala sooca lahayn wasiiradda arrimaha gudaha jarmalka ayaa sidoo kale ku dhawaaqday inay taageersan tahay in taageerayaasha muqaawamada laga saaro jarmalka waxaana mowqifkeeda ku taageeray hogaamiyaasha xisbiga hantiwadaaga ee dimuqraadiga isagoona ugu baaqay muslimiinta dalkaasi inay cambaareeyaan muqaawamada falastiin taasoo halgan kula jirto gumaystaha yuhuudda ee falastiin masar oo sheegtay inaysan dowladda xasan sheekh ku taageeri doonin colaadda kala dhexaysa etoobiya jenaraal cabdifataax asiisi ayaa mar kale ka hadlay xiisadaha siyaasadeed ee ka soo cusboonaaday geeska qaaradda afrika asiisi ayaa markii ugu horreysay ka shanqariyey waxay salka ku haysa taageerada ay masar siinayso dowladda federaalka madaxweynaha masar oo kelmad ka jeedinayey xaflad ay ku qalan jebinayeen ciidamo dhammaystay akademiyada booliiska magaalada alqaahira ayaa sheegay inaysan dowladda federaalka ku taageeri doonin khilaafka kala dhexeeya ethoobiya balse ay ku taageerayaan la dagaalanka waxa ugu yidha argagixisada xubno kale ka tirsan xukuumadda alqaahira ayaa iyaguna warbaahinta u sheegay in hubkii isbuucyo ka hor laga dejiyey magaalada muqdisho aan lagula dagaalami doonin ciidamada xabashida etoobiya balse loo adeegsan doono waxaa loogu yeero la dagaalanka argagixisada
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka dhow waxaa waraysiyada qaybihiisa hore ayaan ku guda jirnaa magaalada xarar dheere ee gobolka mudug waxaa ah gelinkii dambe ee maanta lagu soo waramayaa in ay isaga baxeen ciidamo aad u tiro badan oo ka tirsan dowladda federaalka kuwaasi oo wata hubka iyo gaadiidkii ay la soo galeen markii hore magaalada waxay sheegeen in muddadii halkaasi ay joogeen ay la kulmeen weeraro ugu yimaada xarakada mujaahidiinta al-shabaab sidoo kalena ay ku sigteen weeraro xasmin ah sidaba ka dhacday qaybo ka mid ah magaalooyinkii iyaga u dhowaa oo aan ka soo qaada karno ceel dheer waa kan mid ka mid ah saraakiishii maanta halkaas isaga carartay oo waddada kusii jira oo ka waramay ciidamada dee sacan kula hadlayaba socod baan ku jirnaa annakoo dee laba sano xarunta aan ku sugnayn xaradheere oo aagaga intan ku baneeyey ku adkaysanay in nala hadli waayo oo haba yaraatee aan ka heli weyno dowladdii dhexe dee waxaan u malaynayaa dee dadku annagu kama samaysin musteki ee waxaan nahay bini aadam waxa dhimanaya waa wiil waxa dhaawacmaya waa wiil waxa sida aan wada ogsoon tihiin baa tusaale waxaan ku siinayaa ceeldheer baa laga baxay waa lagu soo celiyey masegowayaa laga baxay waa lagu soo celiyey madaxtooyada soomaaliya la qaataan mushaar darajadan waxa waaye saraakiil baa la siiyey federaalka lagu daray annaku maxaa nahay bontifafka uga lidanaa dowladda dhexdeeda haba yaraatee wax mataladan oo aan leenahay oo meeshaas lagu matalaynaa ma jiraanba wax maaragtay haba yaraatee saa u dhimateen iyo saa u dhaawacanteen midnana cidna tiraadaa ma jiraan marka idaacadda islaamiga ah ee al furqaan ayaa waxa ay bilowday in ay baahiso muuqaalo taxano ah kuwaasi oo loogu magacdaray silsilada taxanaha bakool silsiladan oo ka kooban lix qaybood ayaa caawa qaybta koowaad waxaan idinkugu soo gudbi doonnaa barnaamijka waxaadna ku dhagaysan doontaan buur dhuxulna ee wilaayadii islaamiga ah ee bakool cabdulaahi yaasiin jaamaca بسم الله الرحمن الرحيم
نشر الصبح على الدنيا سنا وسقى الروض رحيقا من ندى نشر الصبح على الدنيا سنا وسقى الروض رحيقا من ندى واقتسى اللوض من النور dalkeenna soomaaliya waxaa ka jira loolan u dhexeeya shisheeyaha caddaanka iyo madowgaba ah iyo maamlo uu asigu aasaasay dabeedna uu ababiyey oo ku saf ah iyo xarakada shabaabulmujaahidiin oo ka soo hor jeeda isbahaysigaas doonaysana in ay geyigan ka hirgeliso nidaam islaami ah oo dadku ku dhaqma hardanku ma aha mid wax la isula haray haddii uu yahay dagaalka foolkafoolka ah siyaasadda warbaahinta iyo in dhinac kasta ummadda ku maamulo waxa uu aaminsan yahay islamarkaana ku dhiirigeliyo تسكب الألحان ciidamada shisheeye iyo dowladda federaalka ayaa u muuqda kuwo ku fashilmay hadafkoodii istaraatiijiga ahaa ee dalka ay ka lahaayeen islamarkaana lagu wiiqay dagaallada sida ay sheegeen xildhibaanno ka tirsan dowladda federaalka ah shabaab la debes wax la yidhaahdaa ma jiraan ciidankana waa lagu burburiyey ciidan nool ma jiro Een, eh, shabaabna maanta way ka xoog badan yihiin siday ahaayeen Eh, hubkii dowladda dhan bay la wareegeen caws weyne intay qori ka qaateen mataqaan mataqaan hadda hadda haddeerta intay ugu dambeysay ceel dheer do- eh, dee doraad ahayd afar iyo toban tiknikaaga ka qaateen lixdan qofna waa ku dilin waa ciidan gorgor marka eh, in aan maanta guuto dagaalami kartaa jirin waa xaqiiqo saraakiisha ciidamada ay kula wadaagayaan ay kula wadaagayaan ma aha tira yari nidaamka ciidanka loo dhisaa khaldan nidaamka ciidanka loo dhisaa khaldan waxay annagoo dhan khatar ku jirna hadday ciidanka kala daateen oon dib loo hagaajinayna oo inta aragto la fadhiyo oo maanta guuto dagaalami karta aysan jirin oo haddana noogala dhigo wax kasta inay fiican yihiin annaguna aan rumaysano maxaa dhacaya markaas ilaa nimankan eh, shabaabka arxamulaayaal waaye inta aan ka ogna ciidanka ka badan ay ka ogyihiin dhanka kalena walaayaadka islaamiga ahi waxa ay tiigsanayaan horumar dhinacyo kala duwan leh oo sannado badan soo socday walow meelaha qaar weli dagaalle ay ka jiraan magaalooyin caan ah oo koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ka tirsan ah qaarkood weli ay soo duulayaasha iyo saaxiibbadood maamulayaan dadkuna ay qaati ka taagan yihiin روض رحيقا من ندى dowladda gumaysigeedu kan yuhuudda uu la mid yahay ee abasiiniya amaba etoobiya ayaa muddo addoonsanaysay dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalooyin ku yaalla gobollada hiiraan bakool iyo baay inkasta oo dhaqdhaqaaqoodu aanu boqolkiiba hal dhammayn sababtoo ah ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin oo askar badan dagaallooga dilay ayaa hareeraha ka jooga had iyo goorna soo hujuuma taasuna waxa ay hakisay hankoodii qariska tuurnimada ahaa ee biyadhiciisu u ahaa in ay taaka wariba oo dhulka ka mid ah gaaraan mabda'ooda gurracanna ka fuliyaan dadkana ka dhigaan wax iyaga raaca iyo wax ay dhegta dhiigga u daraan تسعى في البكور عيشها ciidanka itoobiyaanku gobolka bakool waxay ka joogaan magaalooyin ay ka mid yihiin waajid xuduq degmada dhanka sohdinbeenaati xigta ee ceel barde iyo deegaanno kale oo sohdinbeenaati u dhow waxaa xusid mudan in xerooyinka keliya ciidamada etoobiya ay ku eeg yihiin laakiin deegaannada dacalka ku haya uu ka babanayo calanka tawxiidku ummadda ku dhaqanna shareecada islaamka lagu xukumo magaalooyin badan oo gobolkan bakool ka tirsan waxaa ka shaqeeya maamullo islaami ah oo hoos taga xarakada shabaab almujaahidiin kuwaas oo ay ka mid yihiin tayaglow oo ah xarunta walaayada islaamiga ah ee bakool buurdhuxunle eelansaar garas weyne rabdhuure iyo deegaanno badan oo ka tirsan amaba hoos taga magaalooyinka ciidamada amxaaradu ay fadhiyaan sanadkii kun sagaal boqol lixdan iyo saddexdii barbaar toddoba-iyo labaatankuu ka tillaabsaday oo la yidhaahdo aadan iley ayaa halkan iminka magaalada ah ee loo yaqaano buurdhuxunle oo xilligaa baadiye ahayd wax uu rarka kaga rogay owr amaba rati uu magaalo ka soo saaray sonkor iyo timir waxa uu waabtay geed dabeedna muddo shan sano ah ayuu reer miyiga sonkorta iyo wixii kale ee uu hayo ka iibsan jiray asiga oo had waliba owrku gaadiid u ahaa sida idaacaddan islaamiga ah alfurqaan aadan ilay qudhiisu uu u sheegay shan sano kadib qiyaastii oo ku beegan kun sagaal boqol lixdan iyo siddeeddii waxa uu helay deris oo rag kale oo ganacsato ah ayaa buurdhuxulle deegaan ka dhigtay wixii xilligaa ka dambeeyana hadba way sii kobcaysay waxaa isweyddiin mudan xaggee ka yimid magaca buurdhuxulle magaaladu waxay ku taallaa meel buur ah amaba taag ah waxaana ku badan dhagaxa deegaanka nuuciisa dhuxun looga yaqaano kaas oo midiyaha iyo masaaraha iyo wixii kale ee la mid ah lagu sahdo amaba lagu afeeyo sidaas ayaa halkan aqarkii magaalada noqotay magaceedu ku noqday buurdhuxun leh inkastoo magaaladan wakhtiyadii colaadaha sokeeye dalka ay ka jireen laba mar la gubay haddana iminka buurdhuxun leh waxa ay ka weyn tahay magaalooyin iyada ka cimri dheer aasaasaha magaaladan asiga oo waayeel ah ayuu iminka ka mid yahay ganacsatada ku beec mushtarac
magaaladan buurdhuunla labaatan oo jahiidoonsan yahay ka dhisantan madiica aadan cabdulismaan madaxweynaha lakuheelayaa bilaawati shan sani shaleeday fadhiya shan sani madaas badi walaa hadegaayeen hadegeen lama kola la burburiyey madoomadii maxmedkiyaa dabaayahaayt madoonmad qabiil reer qabiil ole yo madoo burburi ilaahay mahadtiisaa laqaba hata barwaago laqaba anti mujaahidiinta qarada hukmow nagdeenga nabadgeliy buuti la heli madabaatamay niisuubiyey irdaali etoobiya ku kooyay dad fasaad yaayaa mado fasaad antaniika kusuubiyey ilaahay bacdi ibi mujaahidiinta ilaahay diintiisa marsia ilaahay ibi mujaahidiintiisa ibiidi hatwal roysidi meel walba hatwal isku degohay dhibaato mal qabo ilaahay mahatiisa la qabo madimaridi gurbi walkashaandhadafadi baaburma jarin baaburna amin dembi lahay amin dembi baaburka barrada maroogni yaraay baaburka maroogni yeeka matohataw shamber kiina sokore malkoo gadaan waan sanna tubanyi dadka sina saan tubanyi malkoo gadaan ilaahay mahatiisa dadkii shaahi waraabtoo nagdeenna bisgeedin hatoo diideenna bariid wal hortibliin aama jarne aamau nagdeenna shaahi waraabtoo nagdeen dadkiisaasaan isbedeleen ilaahay mahatiisaa liqaba nabadgelyo liqaba nabadgelyo guuto liqaba ilaahay mahda diinta maslaankan noo jahaada noolay ka dhama noo fadaani lankii noolna ka noolada lankii diin islaanka dhamadi barwaagi qabisu barwaaqab dhanimuyinga ka deedhe dadka kale inshifaha ah tan kale wala dembeeni jihaadka lay ka dhammaana fadaan hoos ilaahay er walay noolna saadnay keenaan fadaan ilaahay aka mahadsan ilaahay aka mahadsan الله يا شمس الأمجادي فتشرقي من بعد الرقاد فبالروح سنفتي حمانا
horumarka ugu ballaaran reer buurdhuxunle waxay gaareen shan iyo tobankii sano ee ugu dambeeyey oo shareecada islaamka lagu xukumayey wala way jireen xilliyo ciidamada amxaaradu ay carqaladeeyeen oo bulshadu ay ka qaxday ganacsatada iyo dadka kale ee magaalada deggan ayaa inta badan dhismayaasha waxay ka dhigeen dhagax waxaana jira kobac dhinaca waxbarashada iyo ganacsigaba ah nabadgelyada ayaa waxay gaartay heerkii u sarreeyey waxaana magaaladan iyo kuwa kale ee diinta islaamka lagu xukumo wax lala yaabo iyo dhif iyo naadir ka ah in aad aragto laba qof oo murmaya oo faraha isku taagtaagaya iska daa in la isu gacan qaado amaba nafta la iska gooye dukaamo iyo baqaaro waaweyn iyo carwooyin iyo maqaaxiyo ayaa ka furan magaaladan waxayna leedahay biyo iyo koronto galabkii iyo habeenkiiba waxaad arkaysaa dad badan oo faras magaalaha shaah ku cabaya gaadiidka waaweyn ee raashinka sida iyo midka kale alaabta lagu daabulo ayaa lagu arkayaa bartamaha magaalada iyadoo xamaaliguna ay shaqaysanayaan dad badan oo ka yimaada miyiga iyo magaalooyinka ood wadaagta la ah buurdhuxulle iyo kuwo kale intaba waxaad arkaysaa iyaga oo dukaamaysanayaan qaar ka mid a ganacsatada magaalada oo aan la sheekaystay ma jirin waxay tabanayaan oo afkooda ka soo baxay laakiin taallidkeeda waxay sheegayaan in ay horumar gaareen welina ay hore u sii socdaan
magaalo nabdoon waaya magaalo hadda looga baqaayo maaha olaad marka aadan u wanaagsannahay wax badanna waa ku noolnahay lixdan iyo siddeeddan ay madantu toddobaatan iyo koowan jira siddeed iyo saddex iyo toban jirana si wacan alxamdulilah waagaas idhaad intaan ku noolaa dad badanna waa ku dhalay alxamdulilah waa roonahay waxaan soo marnay magaaladan mare hal guri laga waayey hal guri yaa laga waayey maxaa dhacay colaad qabiilaa dhacday jifa jifaa laysu dagaalay iyo laflaf hal guriyaa laga waayey masaajid oo yar oo asba dhinaca lagu gubaa ku haray wax kale kuma harin inta kale waa lagu waa la gubi inta kale min kulli fajina loo kala cararay ani gurigan saddex jeer aan laiga gubi gurigan oo qabiilaadka saddex jeer tay waa laga raystay aadaa loo nabdoon yahay waxa dhiba hadda kama jiraan maanta dadka joogana maamul wanaagsan waaya dad hadda waxaa leenahay maaha maamulka dad lagu kalsoon yahay wax maamula
tan iyo markii tiirarka jiriddooda loo aasay maamulkan islaamiga ah ee xarakada shabaabulmujaahidiin ka tirsan waxaa laga baxay kala qoqobnaantii qabaa'ilada deriska ah ee ku dhaqan gobolkan iyo kuwa ay deriska yihiin taas ayaana waxay keenaysaa inuu hana qaado ganacsiga magaaladan iyo kuwa la midka ah qof waliba waxa uu jecel yahay in naftiisa iyo maalkiisu u nabad galaan cidda koowaad ee meelaha qaar labadaas aad uga welwashana waa ganacsatada laakiin beec mushtarka buurdhuxunle iyo magaalooyinka la midka ah kuwa ku nooli waxay arrinkaa ka yihiin laxdhukan oo abaarmoog
ka dhawaabo magaalada buuranlo ganacsi iyad iyad maasha allah alaabaan hadda gadooda ibsaadii baragaayta se dharka i kobo i teleefoomada catarada barfuumanka saraawiil saacado adeegyada maasha allah sidoranlan shal gadade waliba waa xilliyada qaar oo waliba waa se alaabo dharka ciido isin shal durnaato kobo barfuumanka saacdo mar welba maasha allah adeega faylan shal socdaan alxamdulilah hadduu mudaajiintiisan rogan bal hadduuna ku shakiyaan male amni faylahaysan alxamdulilah xillaad hillii faaso kaas hillaad hillii faaso guryaa hirdaas furdaas alxamdulilah mujaahidiinta meel goob alla goobtii rogan amni jee maasha allahu waliba waa si markhaati kale manbaan yooba argaayan dadka ilaahay ka mahadsan tuma mujaahidiinta ka mahadsan
halkan waxaa laga helayaa inta badan wax kasta oo magaalooyinka waaweyn laga helo
لجنة الخلد هيا فاشدوا سنعطي ونبذل لله ونسعى ونعمل لله سنعطي ونبذل ونسعى ونعمل
in badan oo bulshadan ka mid ah waxay jecel yihiin in ay saxaafadda la hadlaan si ay u gudbiyaan nimcada ay haystaan sababtoo ah muddo dheer bulshadani ma arag dagaallo qabiil dimuqraadiyad jidad xihan isticmaalka maandooriyaha iyo wixii la mid ah suuqa xoolaha oo ku ooli jiray gudaha magaalada ayaa mar dambe loo raray magaalada duleedkeeda waxaana subax weliba lasoo tubaa xoolo isugu jira geel iyo ari wanan iyo orgijara iyo ari dabaax iyo dhaqaalba isugu jira ayaa lagu kala iibsanayaa halkan waxaa lagu iibiyaa geel laga keenay deegaanno iyo degmooyin gobolkan bokool ka tirsan iyo mid laga keenay dhulka soomaaliyeed ee etoobiya ay gumaysato ganacsato ka kala yimid muqdisho baydhabo iyo beledweyne ayaa halkan geela ka gadanaya si ay suqyada magaalooyinka u geeyaan oo ay faa'iida dheeraad ah uga helaan ganacsatadu waxay ii sheegeen inaanay jirin wax cabsi ah oo ay ka qabaan in cidi ay hunguriyeyso lacagtooda iyo xoolahoodaba in ay xoog uga qaadato iska daaya xarakada shabaabulmujaahidiin waxay ku guulaysatay sugidda amniga oo ay ku guuldarraysteen maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ah shisheeyaha ayaa marar badan ku celceliyey oo qiray in xarakada shabaabulmujaahidiin ay qabatay wixii ay ahayd in dowladda federaalka ahu qabato laakiin waxaa keliya ee lagu nacayaa waa inay gumaysidiid tahay iyo inay ummadda ku maamulayso diinta islaamka ee allah nagu galladaystay magaaladan buurluxunle waxay hoos tagtaa degmada waajid ee gobolka bakool oo ku dhowaad soddon kilomitir u jirta halkaas oo iminka aan warbixintan duubayna ay fadhiyaan ciidamada etoobiya halkan waxaa ku taalla maxkamad islaami ah oo bulshada loogu garsooro taas oo kala xukunta dhiigga iyo dhulka la isku qabsado iyo wax kasta oo gaara heer maxkamadeed maxkamadaha islaamiga ee walaayaadka ka furan waa isha ay ka soo burqanayso cadaaladda muddada dheer lama helaanka ahayd ee waayadan hana qaaday waxayna xarakadu gaartay heer iska daa gudaha dalkeed dibadaha looga yimaado maxkamadaheeda oo dadka cadaaladdoonka ahu ay soo gaaraan hormuudka ganacsatadu waxay tilmaamayaan in dhibaatadii ay soo mareen iyo horumarka ay gaareen iminka aanay wax la isbarbardhigi kara ahayn
magaalada buurhunle dhankii deeganinkasan haddii aan hoogaa jugraafi an mayba kusii mayba kiyaalle gobolka bokool dhanka galbeeda ku kiyaal gaar ahaan degmada weejid iyo degmada rabdhuura dhatioo kiyaal lamaada degmo soddon kilomitir an jart marka dhulkee kiyaale mayba waa ahaa dhul oo dhul beereed ee leta bara koofar tukud beeraa yaha ku saaran dhanaga iradhiingana mayba hasaarana dhul daag sakalaana magaalada dadyamay ka tiirsanyiin ilaahay idin shay ganacsi iyo beera ka tiirsanyiin marka ana mayba aha dadka oo ganacsatada oo magaalada buuruunka nooli aha mayba waa aha deegaan haan iyo buuruunle haddiina tilmaantay intaas aan unkusii guduba nolollageyka ku jarta ilaahay subxaana wa tacaala ka mahadsan nolol fayle amni ilaahay dadka siiyey shareecada islaamka mayba waa liska ka maamulaayo dhinaca welbelle makaatiibtii yaalika haysan higge mayba waa aha higge maxkamadii haddii hada faday oo dhinaga mayba waa in sheegada lankasta walaa hog uga isuga tirsadaw maxkamadda anseede waayadii hore nidaamka islaamka din coin lankasta hooga ka taleeyo hay lankasta mayba waa hantidiisu leey guriga leka waardi sidaasi mayba waa aha may jara lang tukaanshay ee isugu isku leey mayba waa aha oo mooriyaan intii habati guridi hanqaati guriga ku gali hantidii ku qaadatay lawasu weydiisa koroon male xataa weliba dadka higtidiisa hay ee jira xataa ilaahay kamahasana geeka mayba waaha walaas wal suurtagal isku dhaaf wal dadkaata jiilka dembe hataa bahi wal aaminsiyin naata mee ilaahay kamahasan amni oo guud ay haysada ganacsiga
ganacsatada magaaladu waa weeye arag shar iyo kayrba halkan kula kulmay waxayna sheegayaan in iyaga iyo maamulka islaamiga uhu ay isku duuban yihiin magaaladan waayadii hore waxa a haystay colaysyo dhanka biyaha ah laakiin hadda allah mahadii way ka baxday kadib markii wilaayad islaamiga ah ee bakool ay qoday laba ceel oo riig ah tubooyin ayaana guryaha ku jira dadka aan weli tubada gashan ama meel tubo ku habboon aan degganayn sida magaalada kooniheeda oo kale waxaa biyaha u shuba gaari dameer iyada oo laga dhaansanayo haan weyn oo beledka gudihiisa ka dhisan taas oo tubo ceelka ka timaada biyaha ku soo qulquliso in ka badan soddon iyo shan dugsi oo lagu barto qur'aanka kariimka ah iyo madaaris kale ayaa ka furan magaalada buurdhuxunle sidaa aawadeed boqolaal arday ayaa subaxdii ka laha galabtiina u carraaba barashada diinta islaamka waxaa jira macaahid haweenku ay wax ku bartaan oo ka furan magaalada kuwaas oo qayboobagelin dhigato maadaama dumarku howlaha guryaha mas-uulka yihiin oo aanay wakhti kasta firaaqa lahayn macaahidda waxaa ka mid ah maxadka khadiijo bintu quweylad oo lagu diyaariyo dumarka daaciyaadka ah waana maxad guud ahaanba wilaayaadka islaamiga ah ka furan oo laama kala duwan ku leh intay aanu ku jirnay booqashada shaqo ee aannu buurdhuxunle ku joognay ayaan xilli barqa ah tagnay maxadka maktabka dacwada ee wilaayadda islaamiga ah ee bakool ayaa dadaal ku bixiyey in bulshada mid yar iyo mid weynba ay bartaan diinta islaamka si gooni ah dumarka waxaan odhan karnaa marka laga soo tago carruurta dugsiyada dhigata ayaga ayaa ragga waxbarashada kaga horreeya
بعطائنا نعلي شموس البشائر سنعطي ونبذل لله ونسعى ونعمل لله سنعطي ونبذل ونسعى ونعمل
waro waaweyn ayaa ku yaalla deegaanno hoostaga buurdhuxunle kuwa oo dadka iyo dunyaduba ay ka cabaan waxaana tagnay xilli xoolaha u soo arooray laga waraabinayo warweynta reer khamiisle ayaa ka mid ah meelaha aan tagnay xilliyo hore oo kala duwan ciidamada etoobiya ayaa duulaan ku yimid magaaladan buurdhuxunle waxaana meelaha ay fariisinka ka dhigteen ka mid ahaa wartaan si biyaheeda ay u cabaan laakiin intaa kuma ekaan ee waxa ay laayeen dad badan oo deegaanka ku noolaa
شمس الأمجاد فتشرقي من بعد الرقاد
ciidamada etoobiya oo duulin eegan aan tahadegen marka wartan oo la wareegen walaa dadi duunya roogiya ku kaajeen warta degen hararooje degen difaacyo ka qofdeen ciidamada etoobi dhowr maalmooda haysadeen dad haan orooray oo wartaas haan oroori hooli idad e qaban oday macnaha waayil ee sagaalin jar e warta guurshiye ka galeen wal gorodee buul afrundhaawal dheereelan deegaanka aanka ee u reer hada mahaayu odaygaasi sagaalin jarka e jeeben gedaalaan jeeben goorta ku gooyen meelaa jiifiyen dhaniyaha wal arree ku gedyen usoson fadhiya oo madagna ku gohinyaa maarne dhowr maalmood yaa meeli ka jari lankela saasi kadaalika wartahan oroori oo usuni shacable ee ciidamada etoobi inti daldalen lugunta aan geri ku kirenga bakaarto meelin ayaa ka raariyan geed iyo san ka raariyan meelyaka nafbayataba macnaha lafaajayna bakaarta ka jaran wala santusu kor araga kortaan dhowr maalmood anta ka haysadeen dadweynaha ka dhabaatayaayen ciidamada etoobiya wartinga degen dadkii biyo ku waraabay hoolagi xayawaanaadkii walwelban diiden dhowr maalmoodan oo haysadeen hoogaasaan iyo haysadeen bifadlillahi wa biraxmatihi ilaahay naxariistiis iyo fadlijay uma bacdallaahi mujaahidiinta yaa hoog i haylan adeegsideen bacdallaahi ilaahay idin shay wal dhowey gaaladeedahay maarne may buah ilaahay aduugiisuhay noo dulqaadi bacdallaahi ilaahay madiha maxadiis laha kugudub mujaahidiinta walaayad islaamka masangahayn xarakatu shabaab mujaahidiin yaka mahasan gaaladaas wal dhow wartasaasalii
dhulbeereed ballaaran ayaa jihooyinka koonfur waqooyi iyo galbeed ka xiga magaaladan halka galbeedkana uu kaga beegan yahay dhul daaqsinta ku wanaagsan markii ugu horraysay waxaan arkay geel maalin cad xero ku jira si balka beeraha laga guray lagu dhigo oo aanu meel kale u aadin magaalada waxaa deggan qayb ka mid ah qabiilka ballaaran ee hadamo haddaba hogaamiyaasha dhaqanka iyo hormuudka ganacsatada buurdhuxunle waxaan weyddiiyey su'aal ahayd waxa mustaqbalka ay hiigsanayaan
yoolka u dambaysay dowladda islaamiga meel ilaan wax kasta aasaas dhaxaad yool bay leedahay dowladda islaamiga oo caalamka xukunto soomaaliya xukunto waddamaha darisyada xuduudaheeda ay teeddo markaas kadib hoosheeda gudaha marka ay dhammaysay horey ay u sii socoto taasaan ilaahay ka rajaynaya taasaan rajaynaya insha allah
hami oo una lena haddiinu ganacsitada ena hamigaasoo ah imaaro islaamiya ilaahay ini haniinda dejiye waan ilaahay idin shay mayba waa waaba haniingma muuqdaayt ilaahay idin shay guulo sanadkan la heli haddii sanadkan kale ilaahay subxaana wa tacaala ninka sii dara in imaarad hel nooba rajayaan imaaraddaas haddii la heloon ganacsiga inis horumar imaaro islaami ah oo ganacsiga hogaamiyaasa dhinaca welba dad ku dhisaasa tamkiin ama ilaahay intinisyo rajo jayalen waan helaan ilaahay idin shay
لا لسواه لأننا صناع الحياة magaaladan buurdhuxun leh waxaa ka furan farac ka mid ah idaacadda islaamiga ah ee al-andalus taasoo ku hadasha afka xarakada shabaabulmujaahidiin bulshada ayaa waxay kala socdaan dhacdooyinka gudaha iyo dibadda ندعي ونأمل ونسعى ونعمل لله لله لله لا لسواه لأننا فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag markan waxaad ku soo dhowaataan dhegaystayaal xubinta caafimaadka waxaa inoo haya doctor qorax أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا doctor qorax ku soo dhowow xubinta caafimaadka caawa oo khamiis ah taariikhduna ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha labiyo tobanaad waxay su-aashu ku saabsan tahay kaniini ay dadka inta badan isticmaalaan oo la yidhaahdo tekmol kaniinkan saameyntiisa ka waran caafimaad ahaan isticmaalkiisa ma la sii wadi karaa maxaase talooyin ah oo aad ka siinaysaa bulshada bismillahi waa mahadsantahay waa su-aal aad iyo aada muhiim u ah oo taabanayso waayeel dhallinyaro kulligood waa taabanaysa ah kaniinkan la yidhahda tekmol intaana asaga horta magaciisa sheegin wuxuu ka kooban yahan ka hadlaynaa kaniinkan tekmolka ah waa daawooyin la isku soo daray wuxuuna ka kooban yahay paracetamol wuxuu ka kooban yahay kaniin kale diclofin wuxuu ka kooban yahay kaniin la yidhaahdo caffeine marka paracetamolka waa isla ognaayo hadda dhibaato badan ummadda kuma hayo marka waxaan in sharaxi rabaa labada kaniin kale uu ka kooban yahay aan isla ogaana marka hore kaniinka la yidhahdo caffeineka saameynta uu ku leeyahay caafimaadka waxaa kamid ah wuxuu keenaa wadna garaac wuxuu keenaa eh, hurdo la-aan wuxuu keenaa qofka inuu nerfooso noqdo xanaaq miidhan inuu kacsanaado qofka inuu dhagaha xataa qaylo ka yartini taasuu leeyahay inuu qofka jareeyo inuu qofka deganaan la-aan ku dhacdo calaamadahaas o dhan buu leeyahay Eh, wuxuu kaloo leeyahay qofka markuu kaniinkan iska- hadduu dabco inuu gooyona calaamaduhu la imaana waxaa ka mid ah walaac markuu ka tago daal madax xanuun murqa xanuun lalabo sanka oo xataa diifka u acshan karin waxaasoo dhan waa goorme waa markuu dabco inuu daayo marka waa kaniin dhib badan Eh, dhakhaatiirtan waxay ugu talagaleen arrin qaasa la qabsada uu leeyahay macnaha wuxuu leeyahay waxa loo yaqaan addiction waa la qabsi uu leeyahay marka balwad bay u yaqaanaa soomaalida la qabsiga marka waa kaniin dhib badan marka dhakhaatiirtana kafeenka waxay u isticmaalaan arrimo qaas ah dadkaana arrimo uma isticmaalaan daawada kale oo ku jira oo khatarta ayadana waxaa ka mid ah daawada loo yaqaano diglofinka diglofin waa kaniin anti-inflammatory non inside al dhahaa Eh, waa kaniin markaasna loo isticmaalo xanuun ahaana loo isticmaalaa Eh, barardejina waa loo isticmaalaa laakiin calaamadiis waxaa ka mid ah qofkii iska cuna inuu caloosha uu boog ka dhigaayo saxarada uu ku dhejinaayo caloosha uu hawo ka gelinaayo caloosha uu ka duleelinayo eh, aaryo uu ka gelinaayo laabjeex boogaha caloosha inuu cuncun qar ku keenay dadka faruuryaha ay ka baranayaan inuu beerka saameyn ku yeelanayo oo insaamyadii l t s t kulli uu wada kicinayo madax xanuun uu leeyahay wuxuu kaloo leeyahay naagta uur kale maba loo ogolo sometimes waxaa dareemaysaa waxaa loo yaqaan waxaa jirta loo yaqaana brijua brimajua colosha of fetal dectus atriosus oo maxay tahay cunuga markuu dhasho sambabkiisa inuu furmaa la rabaa laakiin isagoo caloosha hooyadu ku jiro inuu sambabka ku furma lama rabo kaniinkan wuu furaa marka waxa u daran marka xilliyada uu furaayo sambabka markii la gaaro soddon isbuuc iyo wixii ka dambeeyay haddii hooyada cunto duleelka wadnuhu isku furaya marka cunugiiba marka isku duleela right atrium iyo left atrium isku furan yahay wuu dhalana hadha waana khatar kaniinka noocana marka waaba looma ogola naag uur leh markay tahay ali stagena kaba daranba waaba kuwa abortionka loo sameeyo oo waxa waaye dhiigga aada u socodsiiya waayo kaniinka noocaas ka kooban yahay marka kaniinka asaga ah barastamol lagu daray hal magaca loo bixiyay waxaa loo bixiyay tekmol waa kaniin noocaasa dhibaatooyinka aan sheego ummadda u geysanaya Een, waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ah inaan maamo aan la kulmay waayeel ah oo dhehaysa een, kaniinka tekmol bay raadinaysaa waan weydiiyey waxaan ku dhaha hooyo kan ma iska daysaan ku dhaha qof waa yeelaa tahay wadna garaac inuu kuu keenaa laga yaabaa naagaha uurka lama siiyo kaniinkan markaas waxay ku tiri hooyo kaniinkan dadka soo saaraaba waxay u bixiyeen ay tiri tag mool moolka webiga in la dhex maraa loogu talagalay tiri marka waa kaniin fiican ay tiri moolka la marayaa bay tiri waxaan waa loogu talagalay marka waxaad dareemaysaa maamada waayeelka markay cunto wuxuu ka dhigayaa dhallinyaro foort taasna waa awooddaada ku kaydsaneed uu ku cunsiinayo marka kaniinkan waa kaniin khatara dhakhtarna ma qoro sida badan soomaali waa iska gadataa waa kaniin dhibaato ku haya xagga uurka xagga wadnaha xaggan sambabada xagga caloosha waxoo dhan dhibaato ku yahay waxaan ummadda uga wacyigelinaynaa kaniinkaasi inay iska dhaafaan ilaa dhakhtarun uu qoro mooy waa mahadsantihin وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag xiise dagaal ayaa waxaa laga soo sheegayaa qaybo ka mid ah gobolka nugaal kadib markii halkaasi ay isku rasaaseeyeen ciidamo iyo sidoo kale maleeshiyaad wararka naga soo gaaraya magaalada burtilne ee gobolka nugaal ayaa ku waramaya in deegaankaasi ay ka taagan tahay xiisad ka gadaal markii deegaanka lagu dilay mid ka tirsan maleeshiya hubaysan oo deegaankaasi ku sugnaa waxaa lagu soo waramayaa in askarta maamulka puntland ay toogasho ku dileen nin wada gaari ka ahaa kaasi oo la sheegay inuu iska difaacay ciidanka puntland halkaasina wuxuu isagana ku khaarijiyey askari ka mida ciidanka maamulka puntland iyagana waa ay dileen ninkii hubaysnaa waxaa sababta lagu sheegay in maleeshiya halkaasi ku sugan iyo ciidanka puntland maalmihii lasoo dhaafay ay xurguf ka dhexaysay puntland ayaa waxaa ku badan isku dhaca hubaysan ee dhexmara maleeshiyaadka iyo ciidanka maamulka puntland waxaana horay deegaano ka tirsan maamulkaasi ugu dagaalamay booliiska iyo sidoo kale maleeshiyo kuwaasi oo hubaysan
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى
barnaamijka dhow waxaa waraysiiyada ayaa dhegaystayaal weli maqlaysaan halka uu idinkaga imaanayana waa raadiyaha alfurqaan ehlada gabar yar oo maalintii shalay laga soo tuuray dabaq dheer dhaawacii ka soo gaaray arrintaasi ayay gabadha u geeriyootay ehladun waxa ay dalbanayaan inay cadaalad helaan gabadha ayaa xilli dugsi qur'aan loo diray waxaa dhexda ka qabsaday nin la sheegay inuu yahay sargaal ka tirsan dowladda federaalka kaasoo markii dambe dabaq dheer ka soo tuuray gabadha aabbaha dhalay gabadha iyo hooyadeeda oo ku sugan isbitaalka digfeer oo halka ay gabadha ku dhimatay ayaa warbaahinta kula hadlay waxayna sheegeen inay u baahan yihiin in ninka dhibaatada u geystay gabadhooda isagana loo dilo
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag dhegaystayaal qaybaha dhexe ee barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaad maqlaysaan baarlamaanka dowladda federaalka ayaa fadhi uu maanta laha wuxuu u qabsoomi waayey kooramka iyo tirada loogu talagalay oo aan imaanin xildhibaan nabshuro oo ka mid ah guddoonka baarlamaanka dowladda federaalka ayaa sheegay in arrinta maqnaashiyaha xildhibaanada ay soo noqnoqotay go'aanka ay gaareenna uu yahay in xildhibaankii fadhiyada ka maqnaada laga jari doono lacagta mushaar ahaan oo u qaato
arrinta soo xaadirista xildhibaanada bishaan waxaan qaybinay xildhibaanadii joogay xildhibaanadii maqnaa xildhibaan walba waxaa la siiya bashqad oo ku qoran maqnaashaha iyo joogista xildhibaano qaar si buuxday u joogeen xildhibaanona qaybay maqnaayeen xildhibaanona waa wada maqnaayeen maba imaanin marka yeeriska waxaa ka daran xildhibaanka markaa xeerashaadka fiiriso waxaa ku qoran in gunadiisa la jaro gunada xildhibaanka gunno fadhiyaan qaadanaa oo mushaar ma qaadana oo si guud ahaana u qaadanaa annaga ka guddoon ahaan maadaama warqadii aan qaybinay xildhibaanadii maqnaa bishaan inaan mushaarka ka jarnay ahayd laakiin way naga fakadeen bisha soo socoto bisha soo socoto ee oktoobar xildhibaan walba gunnada uu qaato waxaa laga jaraa shameelood meel sida ku qoran xeerasaadka golaha shacabka meesha la geenaya adiga wax shaqaa ku leeda ma leh xildhibaan waxaa shaqo ku leedahay inaad baarlamaanka imaato haddaad golaha imaaweyso baashaas waa marka waxaan rabnay inaan isku canjarno laakiin ma aqaan farsamada waa na- waa naga fakateen waxbaana u aqriseen marka xeerasaadkay ku taallaa xildhibaan kasta waa ogyahay howl kasta aan ku qabanne gunnada bish soo socota way goye ballan waay xildhibaan walbo xildhibaanka fadhiya midka imaqlaayo arrintaa way soo lallaabatay Ee, maanta oo kale codaynaa jirto codaynta waxay ahayd in golaha uu soo buuxsamo maxaa yeelay shuruuc naga gudbaysa waay waqtigaan gelinay shuruucdan waxay ka hadleen arrimaha ee, ee, ee, beerahay ka hadleen maalmaha codaynta baarlamaanada caalamka waa aragteen codaynta waa lasoo buuxsamaa xisbiyadu way- way bal- isballansanayaan in maanta sharci uu naga gudbi waayo oo maalinta arbacada dib aan ugu dhigno ceeb ay nagu tahay muddadan hadda aan shaqaynaynay shantan kal fadhi guddoon ahaan annaga horta waa xishoonaynay xildhibaanada waxaan dhehna saaxiibaad tihiin kollegisaa tihiin lacagahooda yaa yaa loo dhaadhicin wixii had kadambe waa la isku dhaadhacaa horta ogaada
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan dhegaystayaal ku sii siqaynaa intiinii xalay barnaamijka dhuuxa nagala socotay waxaan baahinay qaybta koowaad codadkii laga jeediyey munaasabad ballaaran oo lagu soo gabagabeeyey kulan ay beesha gaaljecel ku soo gabagabaysatay degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga ee hiiraan kulanka oo ahaa mid aad u ballaaran ayaa waxaa isugu yimid mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada hiiraan oo ugu horeeyo waaliga iyo sidoo kale hoggaanka beesha gaaljecel xalay waxaad dhegaysateen qaar ka mid ah odayaasha beesha gaaljecel caawana waa ugaaska iyo sidoo kale waaliga aan ku horumarno nabadoon moxamed sheekh yuusuf oo ka mid ah hoggaanka dhaqanka beesha gaaljecel kana tirsan golaha nuqabada wilaayadka islaamiga ah ayaa goobta wuxuu ka sheegay in beesha gaaljecel aysan shaqo ku lahayn waxa loogu yeero maleeshiyada macawiisleyda ayna u diyaargarowday in beesha ay la dagaalanto ciidanka dowladda federaalka waxaan ayadaynaa bayaankii halkan aan ka soo saarnay shirweynihii beesha reer gaaljecel u socday siddeedda maalmood aan ka soo saarnay bayaan siddeed qodob ah siddeeddii qodob cumuuman waan ayadaynaa haddii tahay dacwadi haddii tahay difaacii diinta haddii tahay midnimadii kulli siddeeddii waa cumuuman waa ayadaynaa waxaan si gaar ah u tarkiisanayaa annaga dad muslimiin ayaan nahay haddana bayca ku jiro mujaahidiinta bayca la galay toban sano ka hor waxaan baycada aan kula galnay waxaa ka mid ahay difaaca diinta haddana waxaan maqlaynaa maalmahan waqtiyada aan soo dhaafnay ha noqoto xamlooyin fara badan ee gaalada oo isdaba joogo mar kastaba kuday kuday kuday waxaan diidnay macaawisley murtadiin gaala asli dhammaan waa diidnay siduu allah subxaanaه wa tacaala noogu yidhi qur-aankiisa subxaanaه wa tacaala markuu nabillaahi maxamed la hadlay laa tukallafu ilaa nafsaka waxarid lilmu'miniina mu'miniintaasaan ka mid nahay waa diidnay xamla cusub tu hore tu daba dhammaan waa diidnay isku day gaalo waa diidnay naguma jiro wax la yidhaha tasaazuc iyo maxaa la yidhaha ku day annaga warkaayna waa cad yahay soomaali waxay tidhaahdaa Een, gacantii madar laga taaga ma gaabna mana dheero horena waa u sheegnay haddana waa sheegaynaa intaan noolnahayna waa sheegi doonnaa sumad macaawisley ma dhiganno ninkii beeshaan ku- ninkii beeshaan ku abtirsadoo sheegta macaawisley ergaas sheegto waa dameer dhaan raacday nama matalaan naga mid ma aha waxa naga dhexeeyana waxaa waaye wax muslim iyo gaal wixii ka dhexeeya naga dhexeeyo waa diidnay annaga muslimiinaan nahay waxaan haysanaa diintiin ilaahi subxaana wa tacaala noo dooray huwa samaakum lmuslimiina min qablu allah nugu magacaabay muslimiin murtadiin nugumala magacaabin macawisayn nugulma macaagin muslimiinaan nahay waa ku dhiminaynaa waa ku noolnahay ilaaha noo nasiibay raayta tawxiidaan ku hoos noolnahay waxaa mararka qaar aan idaacadooda ka maqalnaa dadkaynaan ka dulqaadaynaa dhibka haysta war idinkou dhib idin haystaa idinkou diilaan idin haystaa idinkaa maxalira cariiri ku jiro annaga habeenkii sagaal saacaan guuraynaa maalintii siddeed saacaan guuraynaa salaada subaxaan masaajidda ku dukannaa cishahan masaajidda ku dukannaa ilaaha noo gargaaray allaan ku mahdinnaa dhibaatana ma hayso ciddii dulmi nala maaganna waa iska dhicinaynaa waana diidnay intaa kadib walaalayaal akhiiran waxaan ugu baaqiyaa ragga hadda aan soo sheegnay oo raggii iigu horrey walaalahayn ay sheegeen ee beesha ku abtirsado magacayne waa oo isagoo mid ahaa waxaan leenahay ilaahay u toobadkeena jaanisaad haysataan ilaahay u toobadkeena haddaad diiddaan cid kale idinku haleymayn annaga gacanhayn idinku dilayna gacanhayn idinku soo qabanaynaa qoortan waa idinka jaraynaa wiilkayna reer hebelaa dili iyo hebelaa dili si aan loo dhihin sida asxaabu rasuulillahi ay u ahaayeen maalintii dadkii maxaa la yidhahdaa nimankii reer quraysheed oo nin kastaba ninkii xiga u dili oo abu cubayd aabbihiis u dili sidii yaan nahay jannadii rabeenaan rabnaa cadaabkii kacararaynaan ka cararaynaa annaga iyo gaala waxba iskuhayma darsana murtadiini annaga waxba iskuhayma darsana alwalaa walbara walahayna waxaan siinay mu'miniinta ha caddaadaan ha madoobaadaana baraha waxaan ka qaadanay kana dhalnayo murtadkaa kanal dhasho murtadkaa innaa buraa'u minkum wa mima tacbuduuna min duuni illaahi kafarnaa bikum wabadaa baynana wa baynakum alcadaawatu waalbagdaa'u abadan xataa tu'minuu billaahi waxda intaasaan kusoo koobiyaa andifaacna diinteenna waa laga madaalaan andifaacna diinteenna waa laga madaalaan diinta inan difaacnaan rabnaa daa'in ebedkayne dar allaahi ay naga tahee duqaha loo sheega dar allaahi bay naga tahee duqaha loo sheega ninkii diin hogaamiya shahiid waa daneeyaahe inaan ugu ducaynaa jannada duqaha loo sheega hadduu naga dambeeyana isaa noo ducayn doono dabdhaxdiis haddaynala gashana inanka daaraynin dadka ugu dambeeyana annaa duqaha loo sheega darmihii la fidii shaw lagu fidii io deeqi lagu ruugi duunyo geelka weyn male haddii deegta laga gooy damaashaadkayaa loos ugaasno ducaynaay beecadii dadkan lala galo daacadda ahaaday ina dabaca laga dhuujina duqaha loo sheega danagaare inaan leenahoon baaq u soo dirinay degdeg iyo jawaab laga rabana duqaha loo sheega makiisda baabaadda coos diirka kulula aada duubkaayna inuuna horkacaa duqaha loo sheega diintaayna difaacna waxaas duubkaayna dardaarmi inan diintaayna difaacna diintaayna difaacna waxaas duubkaayna dardaarmi sidoo kale ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed oo ah ugaaska guud ee beesha gaalijecel ayaa kulanka ka hadlay wuxuu shaaciyey in amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay u cusboonaysiiyeen baycadii ay kula jireen بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله ونبيه محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله إله ما حد إسكاله نمعينك سفره بدن لسي إسلام نقدقي إلهي ما تنوق الدري in ilaahay tabaaraka watacaala diintiisa ku hoos noolaano shareecada tabaaraka watacaala shaqaynayso ilaahayna soo gaarsiiyey maanta ilaahayna soo gaarsiiyey aan u tashanayno ilaahay tabaaraka watacaala kitaabkiisaan ku difaaci laheen saan u dhowran laheen saan isugu dhowri laheen ilaahayna soo gaarsiiyey alxamdulilah rabbil caalamiin bacd alxamdulilah tabaaraka watacaala waxaan u mahadcelinayaa reer gaal jecel akhyaarta ah nabadoonnada culimada waxgaradka isugu yimid gogoshan maanta la dhihi karo waxgaradkoodii wax ka maqan ma lahan una tashanayay aayahooda adduun iyo aakhiraba jasaakum allahu khayran waan idinka mahadcelinaya kulankan waa kulan la dhihi karo wuxuu mudan yahay kudayasho sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa si guud xarakad shaal mujaahidiin hogaankeeda ugu sarreeya amiirkeena abu cubayda iyo walaalkeen maanta maaragtay shirka hadda aan u fadhinay gabagabadiisa nagala soo qayb galay ee sheekh guleed awanabhaan ee odayga ka ah wilaayada islaamiga hiiraan intaa kadib halkan waxaan maaragtay joognay muddo siddeed maalmood ah intaa waxaa loo joogay waxay ahayd ilaahay tabaaraka wa tacala in la isxasuusiyo lagana tashto aayaha reerka iyo maanta gaalada xamalaadka iyo dhibta ay soo daadihinayso mar walba farsamo cusub iyo baab cusub u soo wado jasaakum allahu khayran kulankeenii ilaahay tabaaraka wa tacaala ha nooga dhigo mid barakaysan wixii aan ku qaadannay ee aan ku gaarnayna kuwii noo ful allah hanooga dhigo waxaa markaan ayidayaa si maaragtay kal iyo laab baan ugu ducaynayaa allana u weydiinayaa bayaankii soo baxay iyo go'aamadii anigoo raalli ka ah ku qanacsan soona dhoweyna ilahay tabarak idin barakeeyo kuwa minka iyo moorada galan ilahay idin karo insha allah tacaala kuwa dadkeenna mujtamaca ah ee baled iyo baadiyo jooga ama dal iyo dibad jooga ku anfac allah ka dhiga insha allah tacaala bayaankii asiga ahaa waxaa soo saaray waa dhaqanka asiga ah marka qodobada ugu muhiimsanaa haddaa mid ilaba ka dhaho insha allahu tacaala waxaa ka mid ahaa dadkeenna reer gaal jecel in ilaahay tabaaraka watacaala diintiisa gaarsiinteeda ay u istaagaan dhaqanka reerka ee qof waliba oo naga mid aan wuxuu qaatay balliquu cannii walow aaya insha allahu tacaala muddo kooban oo bilooyin kooban ah ilaahay idinkiis waxaan ilaahay weydiisanaynaa kuna ballannay go'aanna ku gaarnay in la waayo qof reer gaal jecel ah oo ilaahay tabaaraka wataala aan aqoonin tawxiidka in laga saxo salaada laga saxo asaasiyaadka diinka la bara insha allah duleeraad geersiintaas ilaahay tabaaraka watacaala nooga dhigo mid ilaahay tabaaraka wataala nooga barakeeyo dadkeenna iyo dalkeenna iyo reeraheenna insha allah ilahay idinka jazakum allah khayran qodobka kale oo maaragtay laysla turxaan bixiyey wuxuu ahaa in maanta cadowgii duulaan uu yahay horar uu wax badan yahay baqacararna uu yahay waxaan isla qaadannay insha allahu tacaala dardargelinta arrimaha jihaadka bariga afrika naf iyo maalna ay ku bixiyaan insha allahu tacaala ayna ka shaqaysiyaan dihnigooda iyo caqligooda maanta cadowga soo duulan u dar badaan ay isla qaateen waxaan leenahay ilahay tabaaraka watacala idinku garab galo waxyaabahan is dhahnayne qof walba qalbiga waa ugu qorantahay insha allah ilahay idinkiisa sidoo kale waxaan halkan baaq ugu dirayaa reerka aljecel guud ahaan dhallinyaro duqowsho da'yar iyo waayeel rag iyo dumar kulli waxaan leenahay ilahay tabaraka watacala ka cabsado maanta waxa adduun wax nagu taraayo nacfigeedana noogu jiro waa aqarida inaan dhowranno ilaahay tabaaraka watacaala diintiisa barashadeedana waa idinku dardaaramaya waa idinku baaqaya difaaceedana waa laazim qof walba waxaan leenahay ilaahay tabaaraka watacaala diintiisaas maaragtay waajibka naga saaran yahay ilaahay tabaaraka watacaala diintiisaas aan beecada ku galnay dadkaan naga dambeeya guud ahaan waxaan leenahay beecadii waan jadiidinayna insha allahu taala amiirkeeda mar labaad martaas waxaan leenahay cala asamca wadaaca fi lmanshadi walmakrah ilaahay kitaabkiisa waxaan ahayn kuma qancayno kumana joogsana insha allahu tacaala gorgortanna ka geli mayno cadow alla meel walbuu ka yimaaday in nooc walba yeesho kaa inu mankaan shareecada allah tabaaraka watacala aan beeca kuwala gelayna amiirkeen leenahay insha allahu tacaala wax khayr iyo wanaag ku farax gelinayna insha allahu tacaala mardhow waad naga maqlaysaa biidnillahi alwaxid alahad waxaan ugu baaqaynaa dadkeenna sidoo kale maaragtay caqligeenna iyo garaadkeenna ilaahay na siiyey ee maanta aan dadkeenna iyo deegaanadeena ku joogno gaalada waxay naga dhigtay dad qawanaa axmaqiin waxba aan garanayn waxaan cod dheer ku leenahay ka faa'iidaysto dalkiinna khayraadka ku jiro xoolihiinna ka faa'iidaysto ee dhaqashadooda labalaabo beerihiinna ka faa'iidaysto ee tacabkooda iyo maaragtay taabigelintooda iyo isku aadinteeda ku dadaalo waxaan ka warqabnaa in cadowga soo duulay sun waliba oo raashiin leh oo nooc waliba oo daawo leh dalkeenna inuu ku soo qubayo oo una doonayo in dadkan uu ku dabargooyo si dadban marka waxaan leeyahay insha allahu tacaala beerihii hala taacbado xoolaha dhaqashada wa khaasatan geela dhaqashadiisa insha allahu tacala nalagu yaqaanay ee magaceenna ku baxay insha allahu tacala waxaan leeyahay sida loo dhaqaayay insha allahu tacala lajnada waa loo saaray waataan shirki kaga wada hadalaad ogtihiin insha allahu tacala qadida iyada ene inaad goosdambeed ku qabataan insha allahu tacaala waa idin dardaaramaya sidoo kale waxaan reerka guud ahaan u dardaarmayaa midnimo waxaan u dardaarmayaa wadajir walaalnimo dadka walaalaha ah ee muslimiinta ah ee aan ehel iyo xigta iyo qaraabo aan nahay ee abti aysinka aan nahayna waxaan idin dardaarmaya inaan kula dhaqanno diris wanaag insha allah jazakum allah khayr aqsana ilaahay tabaaraka wa taala gacanteena ha kusoo celiyo دواقيد عربت يا قال إلهي هجبي اللهم يا رحمن يا رحيم يا قوي يا عزيز يا جبار يا شكور يا من لا إله إلا هو يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم إله أسماء صفات كذا وين كذا كوبريناي إله عذاب قاس حاقتك أو ظالمك ولا لها المسلمين بابنا هري وكلا جرجري إلهي ونقى إلهي وبابي إلهي يهود بابي إلهي ونقرت إيد قلبي قيد قلي إلهي إيق اسكدر إلهي عذاب إلهي الله عذاب وين كبدل الروش maraykan iyo balay ilaahu isku dir ilaahu kuu ishalaag isbaabi'i ka dhig ilaahu muslimiinta garab sii ilaahu mujaahidiinta garab sii ilaahu nusri iyo wanaag diin sii ilaahu khayr iyo wanaag sii ilaahu umaradooda toosi ilaahu gaankooda toosi ilaahu taladooda toosi ilaahu xudo iyo wanaag diin la doono rabbi raxmaano ilaahu taladooda miday ilaahu khilaaf iyo balaayo ka ilaali ilaahu rabbi raxmaano umaradan cadowga indhihiisa ka qabo ilaahu kuu khayr iyo wanaagna horsaday noqdeen ilaahu rabbi raxmaano camalka ka fasaadin ilaahu u naxariiso ilaahu inta camalkan ku dhaawacantay ee dhaawac ah ilaahu noo bogsiyo ilaahu inta shahaadada naga aqbal ilaahay oo rabbi inta adduunka aan joogno kuu fidna wax naga dhigin ilaahu raayada maanta meesha ka taagan tahay mid baaqi nooga dhig deegaanada cadowga ay haystaanna ilaahu nooga fur yaa arxam araaximiin yaa waduud yaa xaliim ilaahu reer gaalajal ansaarnimada ay qaateen ilaahu iyo ballanta ay galeen ilaahay u fuli ilaahay u fuli ilaahu kuwa lagu daydo oo islaamka garab igaashaha u noqdo ilaahay ka dhig ilaahay oo rabbi raxmaan kuwa sidii mid wanaag iyo diinta ay u qaateen ilaahu qulubtooda u geli وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gabagabadii waaliga wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan sheekh guuleed abuunabhaan ayaa goobta ka hadlay wuxuu ammaanay beesha kulanka ay isugu yimaadeen iyo go'aanadii adkaa ayay ka soo saareen isagoona ah kula dardaarmay inay dhaqan geliyaan bayaankii ay beesha si wadajir ah u soo saartay بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم وفقنا لما تحب وترضى أولا الله سبحانه وتعالى أيام هذا السكالة بعد حمد الله سبحانه وتعالى وحا شرف نوعه وأن كفر أحسنها aniga oo ku hadlaya afka wilaayada islaamiga hiiraan in aan idinkala soo qayb galno mu'tamarkii qiimaha badnaa wakhtigan idiin soo socday gabagabadiisii gunaanadkiisii waan ku faraxsannahay waan idinkaga mahadcelinaynaa dadaalkiinna iyo juhuuddii aad marteen runtii wuxuu kulan weyn oo qiimo badan wakhtina qaatay sideed maalmood ah dad tiro badan ay ka qayb galeen taqriiban ilaa siddeetan iyo ziyaado qof baa shirkaas musaarakaynaysay oo anwaacda kala duwan oo beesha ka kooban muhiimadda uu lahaa iyo qiimaha uu ku fadhiyey baana keentay in dadka intaa la eg iyo wakhtiga intaa la eg ay ku baxaan ikhyaarey kulankii soo socday oo qiimaha badnaa oo aad muddada u fadhideen oo waxyaabo fara badan iyo qodobo tiro badan lagu gorfeeyey bayaankii ka soo baxay qiimaha badnaa beel ansaarahoo adinka oo kale ah wixii laga filiyey ah bayaankii ka koobnaa sideedka qodob tusaalaha u ahaa wixii laga dooday in ay ahaayeen wax waaweyn markii loo fiiriyo qodob walba wuxuu tusaale u yahay furuuc aad u tiro badan iyo qodobo tiro badan oo u baahan in camali loo rogo laakiin intaan muujiskaho meesha ku qoran waa intii aad ugu tala gasheen in iclaamiyan ay u baxaan aniga oo matalaya xarakat shabaab mujaahidiin waxaan guddoonnay oo aan idinla qaadannay bayaanka qiimaha badnaa dhinacyada badan taabanayey hadday dacwo tahay ummadda in diinta ilaahay la gaarsiiyo khaasatan beesha ansaarta ah oo aad odayaasha u tihiin culimmada aad u tihiin waxgaradka aad u tihiin hadday tahay difaaci diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo in laga hortago xamalaadka kala duwan ee dulmiga iyo gardarrada ku dhisan oo gaalada asalka iyo dabadhilifyadooda ay wadaan hadday tahay iskuduubnida iyo walaalnimada iyo isturxaan bixinta walaalnimada islaamiga ku dhisan hadday tahay baaqa towbadkeenka aad u dirteen dadka gaalada raacay kuwooda madaxyakuusta ah iyo kuwooda askarta aba intuba hadday tahay horumarka ummadeed iyo ummaddu in ay ayadu ka kaaftoonta cadowgeeda ayna ku imaan karto dadka in ay dhaqanka ayagu wixii ay leeyihiin oo khayraadoo ilaahay siiyey haddii ay tahay dhulkoodii iyo beerahoodii hadday tahay duunyada iyo xoolihii ilaahay siiyey in ay horumariyaan oo ay muxuu ahaa kaga kaaftoomaan cadowga wixii ka soo baxay bayaankii aad soo saarteen kulankii qiimaha badnaa ee soo socday waa soo dhowaynaynaa waana qaadannay waan idinkula shaqaynaynaa waan idinkaga mahadcelinaynaa jazaakum allahu khayran wa baaraka allahu fiikum waxaan dardaarankayga ugu dambeeya ka dhigayaa waxa aad soo saarteenoo qiimaha badanoo meesha ku qoran waxay u baahanayaan in camali loo rogo dhaqangelin allah tabaaraka watacala wuxuu jecel yahay ballamada in la fuliyo wa awfuu bilcahdi ina alcahda kaana mas'uulan ballamada in la fuliyo waxa aad ku ballanteen oo qiimaha badan oo diimeed oo dhaqan oo walaalnimo oo dhan walba taabanaya kuwaan bayaanka ku qoran ma ahee nuqulkan weyniga badanoo aad wadataan oo kale idinkugu yaallo waxaan rabnaa in loo rogo camali annaga haddaan nahay wilaayadiinna islaamiga ah adinka ayaan askar idiin nahay waa idinkula shaqaynaynaa degmadeg baan idinkugula shaqaynaynaa nabadoon nabadoon baan idinkugula shaqaynaynaa garabkiinnaan nahay habeen iyo maalin baan idiin soo jeedaynaa waxaan idinka rabnaa wixii aad qaadateen inaad dhab ka dhigtaan si ilaahay subxaanahu wa tacaala uu idiin tayeeyo si alla tabaaraka wa tacala uu idiin hormariyo si ilaahay cadowgiinna uu idiin jebiyo maxaa yeele dadka runta sheega ilaahay waa jecel yahay dadka wax itqaaniyo oo sugana alla waa jecel yahay subxaanahu wa tacaala liqowlihi sala allahu calayhi wasalam ina allaha yuxibu axadukum idaa camila camalan an yutqinahu aw kama qaala calayhi salaatu wasalaam allah tabaaraka wa tacaala wuxuu jecel yahay qofka hadduu shaqo qabanaya shaqadaas sugo oo xaqiijiyo yaqiiniyo waxaan rabnaa marka diintiinna aad ku sharfowdeen ayada ku kormarteen ayadaad maanta casiisiin ku tihiin waxa aad ka niqaashteen iyo waxa aad ka doodeen waa wax runtii weyn darajadan iyo qiimahadan inaad gaartaanna waxaa keenay diintiinna aad ku gaarteen fahamka intaan la eg waxaad ku gaarteen diintiinna aad ku gaarteen waxa damboo laydinka fili doonana waxay noqon doonaan wax weyn waxaan galabta goobjoog u nahay beelweynta ansaarta ee gaaljecel in ay yidhaahdeen oo ay isku waafaqeen oo si daacadnimo ay ku jirta ay u dhaheen naga gaarsiiya mujaahidiinta bariga afrika in ay gaaljecel yihiin garabkooda habeen iyo maalinba garab istaagga dhammaystiran oo aad muujiseenna asagana waa idinka gaarsiinaynaa adinkana afkiinnaad ku sheegteen waana aad mahadsantihin jazaakum allahu khayran kulankii idiin soo socday oo aan idinkala qayb galnay waad nagu xurmayseen waa idan la aqbalnay gebagabadiisina waa idan la mushaarakaynay jazaakum allahu khayran wabaaraka allahu fiikum waxaan idinkugu ducaynaynaa taladiinna ilaahay inuu toosiyo waxaan ilaahay idinkaga baryaynaa midnimadiinna walaalnimadiinna ilaahay inuu xoojiyo ballankaas iyo beecada aad gasheen ee ansaarnimada idinka muuqato ilaahay inuu xoojiyo jazaakum allahu khayran wabaaraka allahu fiikum wabillahi tawfiiq kaasi wuxuu ahaa sheikh guuleed abuunabhaan waaliga wilaayadii islaamiga ee hiiraan oo soo xiray kulan ballaaran oo beesha gaalajecel ay isugu timid
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد waa hagaag dhegaystayaal intaas ayaan caawa ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada kan mid la mid ah inta aan dib ugu kulmi doonno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي